maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta oo jimco ah waxa ay nasaqday sharci hore ay u ayiday oo dumarka maraykanka u oggolaanayay inay ilmaha iska soo xaaqi karaan sharcigaasi oo loo yaqaano row v wade ayaa dalkan ka ahaa sharci muddo ku dhow konton sannadood tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii haddaba sharcigan iyo go-aanka maxkamadda waxa uu uga dhigan yahay siyaasadda maraykanka ayaa maxamed colaad xasan wuxuu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharci yaqaanada soomaaliyeed ee maraykanka
sharcigani wuxuu ahaa sharci ogolaanayay in ama xuquuq u siinayey dumarka maraykanku in ay iska soo ridaan ilmaha ama hadday uur qaadaan uurkaasna aysan rabin inay dhalaan ilmahaasi in ay iska soo ridi kareen sharcigaas oo ahaa sharci muddo dheer soo jiray oo ay maxkamadda suuriya dalka maraykanku ay meel marisay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii sharcigaas oo markaasi ay haweeney kasoo jeeda gobolka texas ay kaga dacwooneysay in gobolka texas uu ku xadgudbay markii uu u diiday in ama uu ka dhigay dembi in ilmaha iska soo rido supreme courtga ama maxkamadda suuriya dalka maraykankuna ay cod gelisay kaasoo lagu ay ay maxkamaddu go-aamisay in ay sharci darro tahay gobolladu inay ka dhigaan dembi qofku inu ilmaha iska soo rido ama dumarku iska soo rido ayna dumarku xaq u leeyihiin ilmaha inay iska soo ridi karaan waan gartay go-aanka maxkamadda muddaa la dhowrayey sidey u kala codeeyeen garsoorayaasha sagaalka ah ee maxkamadda sare horta waxaa xusid mudan markii u horreysay oo sharciga muxuu ahaa row v wade lasoo saaray ama go-aankii u horreeyey ee toddobaatan iyo saddexdii ay maxkamaddu gaadhay waxay ahayd toddobana way u codeysay in maaragtay ay xuquuq dastuuriya oo dumarku leeyihiin tahay ilmaha ina iska soo ridi karaan labana waa diiday halka maanta markii ay ka noqonaysay maxkamaddu go-aankii ay ka noqotay oo konton sano kadib maxkamaddu ay ugu yeedhay inuu ahaa go-aankaasi go-aan khaldan oo aada u khaldan gobolladana ay xaq u leeyihiin iyagu inay go-aanka gaaraan gobol walba goonidiisa maantana go-aanka ay maxkamad soo saartay wuxuu ahaa lix diiday oo go-aanka ka noqotay iyo saddex weli maaragtay ama ama saddex lix ansixisay in laga noqdo iyo saddex ka hor timid marka waxaad moodaa inay dhinac isugu dhow yihiin laakiin ay sii kala jeedaan oo waktigaa hore maxkamaddu ay ay ay ay maaragtay kasoo fiirinaysay ama ay ballaarinaysay xuquuqda halka maanta ay maxkamaddu xuquuqda ay soo koobayso oo ay gobollada u dhiibayso in iyagu ay go-aan ka gaaraan maadaama arrinkan u arkaan inay tahay arrin qoys maxkamadduna ay gobolladuna ay uleeyihiin xaq in ay go-aanka gaaraan aysan ahayn in ay federaalka timaado waan gartay waan ku weydiin doonaa sida gobollada ay u dhaqmi doonaan iyadoo la eegaya marba xisbiga awooddiisa haya hase yeeshee sidaa iyo dumarka maraykanka u saamayn doonta arrintani horta arrintani waxay ku saabsaneen marka u horreysa in go-aanka maanta la gaaray wuxuu salka ku hayay oo dacwada ka taagnayd in haweenaydu shan iyo toban week ama shan iyo toban isbuuc markii ay xaamilo tahay kadib ilmaha inay iska soo ridi karta iyo in kale marka maanta in inay uleedahay xuquuqda suuriya inay tahay inay ay arrintaas samayn karta iyo in kale marka taas ayay ka noqdeen oy dheheen maaragtay wax xuquuqa dastuuriya ma laha inay iska soo ridi karto tanna dibna loogu celiyey arrintan inay go-aan ka gaaraan gobol waliba goolidiisa marka gobolladay dib ugu noqonaysaa gobolladuna mar walba waxay ku xidhnaan doonaan sida ay iyaguna maxkamadahooda sarsare ay arrinta u arkaan iyo weliba de golayaasha deegaanka gobol walba ka ka arrimiyaayey siday u dhigan yihiin marka ugu yaraan hadda waxaa la sheegayaa in maraykanka kala badh ama shan iyo labaatan gobol wax ku dhow ay diyaar la yihiin sharciyo lagu xadidayo ilmaha in la iska soo rido waan gartay marka wan waad xustay hadda in kala badh ay diyaar u yihiin micnaheedu waxa weeyaan jamhuuri baa ka taliya inta soo hadhayna waxaa laga yaabaa inay yihiin dimuqraadi marka haweeneyda ku nool tusaale ahaan gobol guddoomiyaheedu amaba gobarnatoraheedu yahay jamhuuri oo golihii sharci dejintu uu ansixiyey inay mamnuuc tahay in laiska soo rido amaba dhinaca kale cagsiga haddaynu eegno qoftaa amaba haweeneydaas maxaa u bannaan hadday doonayso inay tusaale ahaan ilmaha iska soo rido kale xaggey xaggey maciinsanaysaa runtii haddii de gobolkaasi uu go-aan ku gaaray inay tahay faldambiyeed ilmaha in lasoo rido waxaa adkaanaysa qofkaasi inuu gobolkiisa iyo deegaankiisa ka helo haddii ay u baahatay ilmaha inay iska soo rido waxaa sidoo kale adkaanaysa in dhakhaatiirtu ay ku ay ku arrimahaasi ay u bareeraan sababta ah iyagii baa u baqaya macnaha de laftooda oo in haddii arrintu dembi tahay inay ku dhaqaaqaan way ku adkaanaysaa marka qofkii haweenaydii ku nool gobol ay mamnuuc ka tahay ilmahaas in layska soo rido kama heli doonto gobolka ay degan tahay laakiin waa inay aado un macnaha gobol kale oo taasina dee ay u keenayso culays iyo inay guurto iyo inay maaragtay meeshii ay ku noolay meelaan ahayn ay aado taasna ay ay u arkaan dad badan oo arrimahan xuquuqda dumarku leeyahay in ay tahay culays aan loo baahnayn oo dumarka la saarayo dumarkuna ay iyagu maaragtay arrintan ay xaq u leeyihiin oo ay tahay jirkooda inay go-aan ka gaaraan halkaas oo maanta la arkayo banaanbax ballaaran oo isu soo baxay oo ay kaga hor kaga soo horjeedaan go-aanka maxkamadda halka kuwa runtii taageersan oo aada usoo dhaweynayo oo maaragtay u dabaaldegayay go-aanka maxkamaddana ay kasoo horjeedeen oo ay ka hadlayeen iyadoo la arkayay weliba in shaksiyaad congresska dalka maraykanka ka mid ah margery green taylor haweenada la yidhahda ay kasoo muuqatay iyadoo uhambalyeynaysa dadkii dabaaldega ku jiray marka runtii culays ayay saaraysa dumarka qaarkood arrintan u baahan inay sameeyaan ama raba inay sameeyaan kuwii kasoo horjeedana way soo dhaweynayaan waan gartay ugu dambayntii sidee u arkaan ururada diiniga ah ee diimaha kala duwana dalka maraykanka arrinta inta badan arrimaha dadka maaragtay ama loo yaqaano conservativeka ama qoyar socodka dhammaantood inta badan waxay kasoo jeedaan arrimaha macnaha waa dadka diinta haysta ama ha noqoto mid kiristaan ama ha noqoto mid yahuud ama ha noqoto mid muslim iyagu way soo dhaweynayaan waxayna u arkaan maaragtay in ilmo in lasoo ridayo ay tahay dembi sidaas ayay iyagu kusoo dhaweynayaan guud ahaan laakiin waxaa jira shaksiyaad laga yaabo in ay iyagu u ololayaan xuquuqda dumarka iyo waxaas oo ay loo arko dadkan maaragtay u janjar dhinaca bidixama ee loo yaqaano liberalska kuwaasina way kasoo horjeedaan marka waxay mar walba u ololeyn jireen oo iyagu ay ku doodi jireen oo ay ugu jireen xusubduu badan iyo in ay macnaha golayaasha deegaankooda iyo baarlamaanka federaalka labadaba ay mar walba ka codsadaan in arrintan la mamnuuco oo laga noqdo waxaad arkaysaa markaad gobollada qaarkood dhex marayso kale boorar waaweyn oo ku yaala maaragtay in ilmuhu uu la xuquuq yahay qofka nool in lasoo rigana aysan ahayn marka dadka diimuhu inta badan way taageersan yihiin go-aankan maxkamad soo saarta
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gariiqaan amiin haaruun oo ka mida sharciyaqaanada soomaaliyeed ee maraykanka waxaanu u warramayay wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere